الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka uu mualifkii raximah allahu tacaala naadimku walawliyaa dawu karaamaatin rutab waman tahaw liwaladin min gayri ab walam yajuz fii gayri maxdi lkufri خروجنا على ولي الأمر وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت فرض على الناس إمام ينصب وما على الإله شيء يجب يثيب من أطاعه بفضله ومن يشاء عاقبه بعدله يغفر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون شك له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعما كلا له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استحالة يرزق من يشاء ومن شاء أحرما والرزق ما ينفع له محرما وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمين آمنا لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل ولم يمت قبل انقضاء قبل انقضاء العمر أحد والروح تبقى ليس تفنى للأبد والجسم يبلى غير عجب الذنب وما شهيد باريا ولا نبي والروح ما أخبر عنها المجتبى فنمسك المقال عنها أدبا انت waxay nu ka gaarno ilaa maqaamkaasi qismiga usuuludiinka iyo caqiidadii ku egyahay buu cashirkeenu insha allahu tacaala ku saabsanaan doonaa wax wax badan in lagu dheeraada u baahani ma badna masalat alqada walqadar marka laga reebo masaladan wuxuu yihi maadaama iyo rusushiya mucjizaadkooda mucjizadiina lasoo yihi waa shay khaariqu lcaada ah oo aan wax ictiraaday oo mucaarado ku sameeyeyna jirin taxadi iyo risaalo la sheegtayna ay la socdaan xalayna aynu ka soo hadalnay ayaa wuxuu halkan ka hadlayaa atbaacda ambiyaduna inay leeyihiin waxyaaba khawaariqulcaadaad ah khawaariqulcaadaadkaas oo iyada laftoodu ikraam iyo karaameyn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u siiyey waxay yidhahdeen khawaariqulcaadaadku ilaa dhowr nooc weeye laba waxay siiyaan ambiyada oo waxay yidhahdeen irhaas iyo mucjiza la yidhaahdaa labadaba ambiyada la siiye waa laba khaariqulcaada ah laakiin haddii ay u dhacdaa nabiga khaariqulcaadadu inta aan nabiga laga dhigin hadday arrintaasi dhacdo irhaas ama gogolxaar nubuwadiisa loo gogolxaaraya oo loo diyaarinayaa la yidhaahdaa walidaalika nabiga irhaasaadkiisaa lagu daraa iyo ku bishaarayntiisiiyo mubashiraadkii u gogolxaarayay nubuwadiisa dadku inay aqbalaan qisadii qisooyin badan oo maray qisadii geedii la wareegeysa hooskeedii iyo dhagixii xajaran bimakata kaana yusallimu calayhi iyo raahibkii arki jiray adeerkii abu aalib celi yiri iyo qisadii ridaaciisa xaliimatu sacdiya iyo markii la jeexseexiyey malaa'igtu ay qalbigiisa inta la jeexay cuqatu shaytaanka laga saaray iyo wixii qabla nubuwa ahaa khawaariqulcaadaada waxaa la yidhahdaa irhaas ama gogolxaar baa la yidhahdaa haddii ay mukhaariqulcaaduhu nabiga uu dhaco inta nabi iyo risaalada lagu la siiyey kadibna waxaa la yidhahdaa mucjiza haddii ay qof saalixa oo toosan oo aan nabi ahayn wax khawaariqulcaada ah xaalada haystay darteed ay ugu timaadana karaama la yidhahdaa hadday khaariqulcaadihii ay u timaaddo oo uu helo qofaan istiqaamo iyo toosnaan lahayna istidraaj baa la yidhaahdaayo waxoogay waa nin lagu tiqaantiqinaya godkusuu si fiican uga dhici lahaayo waxa uu ku jira uu isu mahadin lahaa waa istidraaj iyo karkatuur wey waxay yidhaahdaan haddii uu qof muslim oo iska cusaada oon salaax iyo taqwo badan lagu aqoonin laakiin fisqi iyo inxiraaf aan daahir ku ahayn hadduu khaaliqul caado helana macuuna la yidhaahdaa bay yidhahdeen oo kaalmo iyo gargaar wey magacyadaa lagugu kala bedbedelay laakiin khaariqulcaaduhu waa waxaan caadi ahayn inay dhacdo haddaba walwliyaau awliyadii dawuu karaamaatin karaamooyin kuwa u saaxiiba weeye rutabun wahiya karaamaadkuna rutabun darajaad kala sarreeya weeye awliyadu inay karaamaad leeyihiin oo ilaahay addoommadiisa saalixiinta ee ambiyada atbaacdooda xilli iyo zaman kastoy joogaanba ilaahay karaamaad inuu siiyo noocay dooni ha kala badnaatee waa arrin nusuusta daahirka kitaabka iyo sunnaduna ay sugeen muslimiintuna ay ku ijmaaceen weeye inta muctabarka ah qur-aanku qasaska qaar buu ka sheekeeyey maryam markii uu zakariya u yimaadaba kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba qolkeedii aynan ka soo bixi jirinay isaga jirtay markastoo intuu kor ka soo furo uu soo galaba wajada cindahaa risqan cunto ag taalluun buu arkaa qaala annaa laki haada maryamay xaggeed ka keentay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaabin midna waxaa laga sheegay qisadii sulaymaan markuu yihi ayukum ya'tiinii bicarshihaa qabla an ya'tuunii muslimiin waa kay akhir qaybta qisada aayaadka dambe ahayd qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka طarfuk falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu sariirtii boqortooyadee dhannayd baaba lasoo duuliyey oo ilbiriqsi lagu keenay qisadaasa waxay ku ictiraadeen culimmada qaarkoodii markii la yidhaahdaa karaamada taxadii lama socdo qisadan ana aatiika bihi xaggee la geyn bay yidhahdeen ninkani waxaa lagu ictibaariyey atbaacdii sulaymaan buu ahaa walow naska wax sugan aanan arag anugu qofkaasi qofkii uu ahaa qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi kaasi waa kuma qasaska israa'iiliga wax badanoo aasib bin barkiya iyo waxyaaba badan bay sheegaan lakiin mufasiriinta qaar ba waxay leeyihin waxaa ixtimaali karta in nabi sulaymaan laftiisa uu ahaa markii cifriidka yidhi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika ninka hadalka yidhi inuu ahaa qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi inuu sulaymaan laftiisa yahay way ixtimaali kartaa bay yidhahdeen dabcan way ixtimaali kartaa wax nas oo kala saara oo qaatacana ma hayna masalada aayadda tafsiirkeeda uma jeedee min jumlati alkaraamaat baa lagu daraa nabigu calayh isalaatu wasalaam waxyaabo badan oo dad karaamaada oo dhacay xilligiisii oo dad saxaabada kuwa intuu uliyo siiyey oo iftiintoy jidka ku mareen iyo kuwa waxyaabo badan ilaahay siiyey baa jiray marka baabulkaraamaadku qaabo badan bay u iman kartaa in mixnad haysatee lagaga faydayay u iman kartaa in maqaamkiisa ilaahay dadka uu tusayo si ay cilmigii iyo diintii iyo xaqeyrka ogaga daydaan baa dhici karta kurbada laga faydayo mid cadow bay noqon kartaa cudur bay noqon kartaa xanuun baahi iyo gaajo ay noqon kartaa waxyaaba badan bay noqon kartaa laakiin intabi qofkan karaamuu yeeshay macnaheedu ma aha wuxuu ilaahay agtiisa ka fadli badan yahay kuwaan karaamiya khawaariqulcaadaat aan yeelanin buu ka fadli badan yahay maaha ninkan karaamaad badan buu lahaana macnaheedii ma aha nin ka karaamaad yar buu ka fadli badan yahay mararka qaarkood karaamadu waxay u timaadaa litahbiiti qofkan in la sugo isagii baaba waxoogay iimaankiisii iyo callaka cabsigiisii khalkhal soo galay waxaa jira nin ka weyn oo ka iimaan raasiksan oo waxaa isaga gilgilay aanu gilgilaynin hadda karaamaad marka laga sheekeeyaa nidaana saxaabada abubakar iyo cumar karaamaadka khawaariqulcaadaadka ee cumar laga hayaa intaan ogahay ka badan inta abubakar laga hayo wa abubakrin afdalu man minhu ijmaacan waxaa dhici karta karaamadu linaqsi makaanatihi inay tahay oo soo nabigu ma dhihin ashadukum balaa'an alambiyaau uma alamhalu faalamhalu yubtla الrajul calىa qadri diinihi fain kaana fii diinihi salaabat shudida min balaa'ihi ninkii diintiisa imaankiisu adag yahay imtixaankaa lagu adkayn hadday diintiisu jiricsan tahayna ubtali calaa qadri diini diinihi hadba intay tahay baa aada loogu weyneeyo inuu diindaba ka dhaqaaqoo fitno baa dhici karta marka karaamaadku way noqon karaan ficil qowlna way noqon karaan sidii kuwii cumar radi allahu tacaala canhu wa ardaahu laga soo guuriyo oo kaleeto sheekh naasirna silsila saxiixa mujaladka labaad inuu habanuman ku sheegayey qisadii yaa saariyat aljabal isagoo mimbarka saaran unbaxa sawir usoo baxay nin saariya la dhihi jiray ciidan uu hogaaminayo oo dagaal nahaawandi ciraaq joogay in ninkii waxoogay dhabar jabini ku socoto buurta dhabarkiisa ah lagala soo wareegi rabo isaguna saweyn buu mimbarkii ka qadiyey war saariya agga buurta war dhinaca buurta war dhinaca buurta buu yihi ninkiina warkii waa maqlay oo xagga buurta dibu gurasho sameeye oo dhabarka saaray hadhow markuu soo degay baa waxaa la yihi yaad la hadlaysi ku jir maxaa dhacay yaa saariyat aljabal markaad lahayd miyaan eri buu yihi way dhici kartaa mararka saas oo kaleeto karaamaadka ilaahi subxaana watacaala dadka awliyadiisaa wuu siiyaa laakiin ninbaa karaamo la siiya macnaheedu ma aha kuwa aan la siinin buu ka fadli badan yahay bal waxaa dhici karta inuu isagu maqaam uu ka hooseeyo iyo dacfii iimaankiisa ku jira darteed loogu sugo loogu kaalmeeyo halka kuwa ka kale aynan u baahnayn in wax lagu sugo waxay yidhahdeen mararka qaarkood tafbiidka markay tahay min baabi mualafati اlquluubi weye soo nabigu mualafatu lquluub intuu cusiiyey oo nin sacd bin abi waqaasin rasuulka ilahi hebel waad qadisay wallaahi inii la uraahu mu'minan qaala aw musliman markii dambe intuu kusoo jeedsaday wuxuu yidhi sacdow wallaahi waan ku dhaartay anugu rag baan uxarsiiyaa kuwana waan ka tagaa kuwaan qadiyey baan ka jeclahay kuwaan siiyey laakiin kuwana waxaan u siinayaa diintoodii iimaankoodaan u baqayaa kana iimaankiisa iyo diintiisaan u tala saaranayaayo isaga cabsi uma qabo kuwan laakiin waxooga shilmada hadday waayaan inay diintaba ka dhaqaaqaan baan ka baqi nin waxaa jira haddaan karaamaadka laguba taageerin diintiisaba hebel ay noqon iyo nin imtixaanka iyo tobanlaabka hadday qabsadaan aan u jixijixaynin wa min hunaba waxaa la yidhaahdaa waxaad mulaaxadayn kartaa in badan oo karaamaadka ka mid a min baabi tahbiiti isaga in caga la sugayo loo kaalmaynayo inay tahay sababtoo markii ajyaashii dib loo raaco khawaariqulcaadaadka mar kastoo lasoo yardurkaba way sii badanayeen waadna ogtahay jiil kastaba marka lasoo durkay xilligiinaba laga soo durkayey iimaanku waa sii daciifayey waxaa kaloo masalo labaad uu ku baraarujiyey mualifku rutabun karaamaadka wahiya rutabun weye waa darajaad kala waaweyn darajaadka kala waaweyni ilaa halkay ku dhammaataa waa masalada soo socoto uu tilmaamaya walaa shaka mucjizaadka ambiyaduna islama wada eka way kala xoog badan yihiin karaamaadka awliyaduna isku mid ma aho way kala badan yihiin way kala culus yihiin way kala muuqan og yihiin laakiin taa macnaheedu ma aha markay bataan ama xoog bataan saaxibkeedaa ka diinaya iimaan fiican masalada waa masale ay ku inxiraafeen dawaa'ifu tasawuf ku inxiraafeen waxay ka laba arrimoodba laba masalaba khalaq bay ka galeen marka koowaad ninku inuu awliye iyo weli ilaahay yahay waxay sharti uga dhigeen karaamo in laga helo qaacidada haddaynu qaadanno akaru saxaaba awliye ma aha waayo boqol kiiba sagaal iyo sagaashan saxaabadu karaamaad la wariyo oo muuqdo oo khawaariqulcaadaada ma laha laakiin makaanadoodii iyo iimaankoodii karaamaad lagu kabo umama baahnaynba iyagu masalada labaad ay ku qadameen waxay ahayd sida loo kala karaamo wen yahay baa loo kala garaada sarreeyaa oo ninna waa alifli ninna waa janan ninna waa waardiye ninna waa wasiir maxaa lagu kala wen yahay waxaa la ysu bandhigaa karaamaad tasawufku masalo kale oo markay qaacid ahaan uga hadlayaan ay ka hadlaan karaamada iyo mucjizada ku kala farqiyeen oo taxadiga ah masaladiina way jebiyeenoo karaamadaada na tus baa la yidhaahdayo waa la ysugu faanaa khawaariqulcadaadka na taabsii hadi hadday saa la yidhaahdo ninkan taxadi buu sameeyey inuu weli yahay caddayn karaamo keen baa looga dhigay shardi caddayntii karaamada hadduu keeno waa khaariqulcaada maca taxadiya soo ma maxaa kala farqinaya tan iyo nubuwadii iyo risaaladii wa min hunaabay inxiraafka tasawufku karaamaadka wuxuu gaaray in marka dambe ay ictibaariyaan maqaamka weligu maadaama karaamaad badan uu yeeshoo taxadi badan sameeyey in maqaamu nubuwa uu gaaray baa markii hore nebiga iyo weligu inay garba siman yihiin baa la gaarsiiyey markii dambena nabigiibaaba lala dhaadhaafayba bood baa loo reebay markaase waxay yidhahdeen maqaamu nubuwati fii barzakh waa masale nisac ay isku qabteen wey ahluhaa waxayna badan ku tageen inay yidhaahdaan maa صaxaka mucjizaة linabiyin صaxa karaamata liwaliyin wax kasta oo nabi mucjizo u noqon jiray weliguu karaamo weli karaamo noqdaa mid indhaloo la bogsiiye ha noqoto mid la dhintay oo lasoo nooleeyo ha noqoto wax kastaba ha noqdaane qof dhintoo lasoo nooleeyo iyo qof xanuunsan oo la caafiyaay mucjizaadkii nabi ismaa nabi ciise la siiye wey calayh salaam qaacidadaa way isku qabteenoo mualifku isagu qowlkaa ma qaadanin wuxuu yidhi waxyaabaha acyaanta xaqaa'iq gedintooda ma gaadhi karaan awliyadu waman tahaw ma gaadhaan liwaladin ilmo inay karaamadooda ka mid noqoto min gayri aabin aabbala-aan aabbala-aan inuu ilmo qof helo oo ninkii ilmo yeesho ama naagtii ilmo yeelato iyagoon ilmuhu aabbo lahayn hooyadii sidii ciise oo kaleeto ma gaadhi karaan indii dhagixii in dahab loo bedelana ma gaadhi karaan in neefkii xoolaha dad laga dhigo ama dadkii shimbiriyo xoolo laga dhigana ma gaadhi karaan laakiin inta ka sokaysa bay joogaano maqaamka risaalada mucjizada lagu adkaynayaay way ka weyn tahay karaamada weliga lagu xoogeynayo sidaas ayay u doodeen qaarkoodna waxay yidhahdaan ninka waaa ragga ku dooda waxaa ka mid a abulqaasim alqushayri oo shuyuukhdii suufiyada ka midihi iyo rag badan baa ku dooday subkii iyo dad badan baa u dooday arrinkaas laakiin qolaa diido abulqaasim alqushayri wiilkiisa abunasr alqushayri iyo azaxafri zarkashi iyo rag badan waxay dhaheen muxaqiqiinta iyo jamhuurtu waxay qabaan maa maa صaxa karaama mucjizaة linabiyin صaxa karaamata liwaliyin wabitaali weliguu qofka dhintayna wuu soo noolayn karaa wa min hunaa baa waxayba noqotayba mararka qaarkood mucjizaadku waa number sir ih iyo xuruuf la isku aadiyo nabi ciisena sidaan buu samayn jiray saa darteed awliyaduna waa gaari karaanoo sheekh cabdiqaadir baa gaarayo nambirkay sirtaa nabi ciise wax ku nooleyn jiray sheekh cabdiqaadirna waa haystay bay yidhahdeen saasuu dadka usoo nooleyn jirayo malakumuulka nafta usaafka kuwa iyo dambiisha kuwata uga daadin jiray wafakaytu ramzan kaana ciisa yaxulluhu bihi kaana yuxyi lmowta waramsu suryaan saasaa manaaq ku qoray wafakaytu ramzan nambarkii sirtahaa iyo biinkoorkii iyo basswordkii waan furay kaana ciisa yaxulluhu nabi ciise uu furi jiray bihi nambarkaasuu kaana yuxyi lmowta dadka dhintay ku nooleyn jiray anna nambarkii waa aqaan wa ramsu nambarkuna suryaani luqada yahuudu ku qoran yahay ama luqadii ciraaqiyiintii hore ku qoran yahay say tafsiiraadka isu khilaafaan cibraaniyadii suryaaniyadii iyo say waa tadaakul ka dhexeeya muujeedaa baashaadbasay karaamadii u fogaatay taasay ku salaysan tahay sheekh baa ilmo islaan siiyey iyo weli baa la weydiiyey iyo sheekh cabdiqaadir baa sideed ilmood bixiyey iyo sheekhaweys baa intaasoo ilmoodad siiyey iyo wiilkiibuu gabarh ka dhigay iyo gabadhiibuu wiil ka dhigay iyo adiga haddaad hadaad joogi weyda xooli iyo xayawaan baan kaa dhigi iyo waxyaabahaasoo dhan karaamaadka awliyaday ka mid tahay bay yihahdeen waana waxaa nooc iska khuraafaa weye sida saxiixiihi haddii aynu niraahna maanta qowlkan jamhuuru ahlutasawufiya ay qaateen oo wax kastoo mucjizo noqon karay karaamo waa noqon karaa acdam mucjizoo nabi maxamed ala slaam waa qur-aanka welina qur-aan waa lagu soo dejin karaa wey weliguna qur-aan wuu yeelan karaa so laba qur-aan iyo laba diimood ma aha marka masaladu intii nabi maxamed lahaa weliguna waa yeelan karaa ayib mal faru waxayna yidhaahdeen nabi nebinimadii mucjizo keliya lagu gartaa mucjizo baa daliil u noqon karta keligeed ko mucjizadiina amar khaaliqa weeye laba weliguna intaba waa yeelan karaa intii nabigu yeesho waa yeelan karaa idan soo laba nabi un maaha wa min hunaa guluwigaa waxaa ka dhashay inay yidhaahdaan mararka qaarkood weligu daahirka sharaa'icda ambiyada mutaabacadeeda laguma laha baabul karaamada waxaan kaga baxaynaa sharcan karaamaat ulawliyaa iyo darajaadkeedu waxay shardi baa ku xihan dhammaanteed waa inay shay mubax sharcana noqoto karaamadiisu wax diinta ku banaan inay noqoto way wailaa fahuwa faasiqun walaysa biweliyin weli maaha faasiq mujrima weeye haddii karaamadiisa laga dhigo muxaramaadkii sharciga ah wa minaba waxaad garanaysaa tabaqaat lkubraaga shacraani iyo kitaabkan uu qoray yuusuf annabhani ee ahaa jaamicu karaamaati alawliyaa iyo kan min caaa'illahi sekandari uu qoray iyo karaamaadka awliyadii muxaramaadkii qaciga ahaa ee shariicada baa karaamaad laga dhigay wa min karaamaatihi mimbarkuu fuuli jiray isagoo qaawina xataa kasuun qabin khudbadana jumcadana waa akriyi jiray ayb nin weyn oo qaawin kasuun qabin halkaa saaran ma macsiya mise waa mubaax idan hadihi laysat karaamatan wainamaa fujuurun fujuur iyo dembi ilaahay looga fogaanayo wey waaa l wa min karaamaatihi annahu lam yakun yaktasilu uula xayaati cimrigii ma qabaysan cimrigii inuusan qabaysanin mubaax ma aha ilaa caajiz inuu yahay maahane waxaa lagu leey wa min karaamaatihi annahu kaana yaati lximaarata jiharan amaama annaas dariiqaasoo damaarintu ku qabsada wax kaga dayan jiray taas xalaal miya wa min karaamaatihi ilmuu soo maray wuu iska gowracay naf macsuum uu dhiiggeedii daadiyey wa min karaamaatii xoolihii ree hebel buu iska qaatay waxna kama daba dhicin sidaadaba shayga macsiyada ah karaamo ma galo shayga macsiyadii dembi iyo fujuur ama ninku waa nin waalan nin meeshan qaawan isagoo qaawan fula nin waalan wey laakiin majaaniintii hadday awliye noqdaan te tasarufulmajaaniin karaamaad iska dhe marka marka masaladaas yani idiin dhuumanin macsiyo ma noqoto karaamo ayu shaksin oo sheegta macsiyo iyo dembi fi sharci waa inuu karaamo yahayna fahuwa faasiqun qof faasiqoo faajira oo sharcan cuquubo iyo tacsiir muta weeye waqad yakfuru hadduuba dembigii iyo macsiyadii ilaahay baa qof ku ciseeye yidhaahdo yakfur jahlidan lagu cirdaari diinta uka bixi oo ilaahay macsiyadii looga fogaanayey buu ka dhigay daliil maxabatihi ilaahay uu jecelyahay waxaa uu daliila inuu caasiyey ninkani waxayna noqon taasi tashjiic cala almacsiya dunuubtaiy macaasida lagu dhiirigelinaya marka masaa'ilka ayaa idiin dhaban masaladaa kadib wuxuu u baxay mualifku raxima allahu tacaala masale kaloo ah walam yajuz fii gayri maxdi lkufri khuruujunaa calaa waliyi اlamri ummaddu hadday imaam iyo madax leedahay walam yajuz ma banaana fii gayri maxdi lkufri kufri khaalis oo saafi oo baraxla haddii aanu jirin ma banaana khuruujunaa inaan ku baxno calaa waliyi اlamri ninka madax iyo maamulka inoo ah taasna waa xadiidkii nabiga calayh salaatu wasalaam uu ku lahaa arinka hala doodina dadka haya iyo maamulka iyo kacdoon hubaysan iyo jabhadaha aasaasina haddii uu maamulkaas inaad aragtaan ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaanu xujo cad inaad haysataan oo kufri cad aad aragtaan maahane dadka madaxda iyo maamulka kacdoonka iyo jabhadaynta ka daaya sababtooa ninkan jabhadayn marka lagu bilaabo labaa dhici mar weeye danihii guud wuu ka mashquuli tiisa suu u difaacan lahaa wuu ku mashquuli adihi isagii markaa isku mashquushaanna dantii guud iyo daryeelkeedii way dayacmi haddii xuduud la difaaco ahayd hadday dad la kala haga ahayd haddii masaalix guudoo la daryeela ay ahayd wuxuu tabar iyo awood iyo fikir iyo caqli lahaa kursigiisa difaaciisuu isugu keeni markuu isugu keeno adiguna kursiga ka tuuritaankiisunbaa isugu geyn awoodaada daaqadii ummadoo dhan waxay ku dhammaan kursigan waan haysan iyo haysan maysid dantii iyo masaalixdii kaleo dhanna waa la waayi masalada labaad ee ka dhalan waxaa weeye ninkani waa dowladii iyo qalabkii iyo hubkiisi iyo ciidankiisi iyo taageerayaashiisu haystaa in garab orodoo difaacoo doo badanna waayi maayo dhiig badan baa daadanoo joogitaankiisu uu ka dhibyar yahay tuuritaankiisa laakiin hadduu kufri maxdiga ku dhaco oon shubha lahayn markaasi dadka muslimiintiihi imaamkoodiina ma aha amiirna uma aha ilaahina wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula wa ulil mri minkum idinkiidin ka mida baa layidhi ninkan innagama inaga mid maaha hadduu gaaloobo hadduu ninkii si cad u gaaloobo gaalnimadiisana xujo iyo burshahaan cad aan u haynaaye markaasoo kaleeto waa lala dagaalami waana la iska tuuri laakiin biqadri istiaacati hadba sida awood loo helo weye intaasi waa inta la rabo imaam in la samaystaiyo madax in la samaysta waa mas'alo soo socota xukunkeediio minhaaj lama hor ordee hordhici mayno haddaba laakiin markuu leeyahay fii gayri maxdi kufri aynu niri xadiidkaas nabigu alay salaam wuxuu leeyahay ilaa an taraw kufran bawaaxan xadiidka riwaayadkiisa asaxay qayb ka mida waxay leeyihiin ilaa an taraw macsiyata allaahi bawaaxan dembiga ilaahay laga gelayo oo aada u cad inaad heshaan maahane halkaa culimmadu tafsiirka labada riwaayo way isku qabteen teebaa asal ah teebaasaa lagu xambaarayaa qolo waxay yidhaahdeen sida daahirka uu maray naadimku iyo mualifku riwaayat lkufri baa asal ah macsiyaduna kufrigu waa min almacsiyati e macsiyada bimacna kufri baa loo jeedaa bidaliil riwaayadan kaleele kufran bawaaxa fuqahada qaar ka midana waxay yidhahdeen maya riwaayat lmacsiya ka caamsan oo asal ah kufriguna waa min jumlati lmacaasi oo mihaal baa loo sheegay tafsiirkaa dambe dadka u janjeeray ee waxoogay xaggaa u yar xakliya waxaa ka mida alimaamu nawowi fii saxiix sharxi saxiixi muslim markuu xadiidka talow kufran bawaaxan ka hadlayo waana masalada riwaayaadku riwaayatu macsiyati illaahi oo caam ah baa asal ah tan kalena way soo hoosgelaysaa mise riwaayadan kalea asal ahoo tan kalea fasiraysa oo tafsiir ziyaarada kaydinaysa labadaa wej baa la isku hayaa masaladuna inayna banaanayn inay banaan tahay daahirka nusuustu waa inayna banaanayn maadaama uu dadka siday riwaayadka qaarkoodna ku qaydeen yaquudukum bikitaabi illaahi intuu kitaabka ilaahay ummadda ku dhaqayo isaga fisqigiisi iyo fujuurkiisi iyo macsiyadiisiyo waa u gaar ummadda inta kitaabka ilaahay lagu dhaqayo isagana kufri bawaaxa uunan samaynin waxaa weeye in la ateeco wain akhada maalaka wa daraba dahraka xataa haddii lagu xiroo lagu garaaco oo duqaydiiyo odayaasha reer hebel iyo qabiilka xabsi laga buuxiyo oo la katiinadeeyo oo la wada figeeyo haddii uu kitaabka ilaahay ku hogaaminayo xoola xataa hadduu dhaco oo xoolihii dowladdii iyo danaha guudna qoyskiisa keliya siiyo waxyaabahaasoo dhan ma banaynayaanku bixitaanka hada huwa saxiixu daahirka nusuusta iyo istiqraarka madaahibtii jamaahiiru ahlilcilmi ee dambe laakiin marka hore masale khilaafiyo min cahdi saxaaba la isku soo hayey bay ahayd aaraaduna kala duwanayd laakiin dhankaa in loo urursamo waxaa keentay fasaadkii baa tira batay qolo kastoo hub qaaday oo maamulkii ka hor tagtayna dhibkay keentay baa ka batay faa'iidaday keeneen dagaallo badan baa dhaco saadhiigu daatay jamal baa dhacday sifiin baa dhacday dagaallo badan oo ka dambeeya yowmulxarra dhacday maqtalulxusein baa dhacay qisadii ibnulashcat baa dhacday iyo diinuljamaajim oo ilaa boqol kun oo qof oo muslimiin ay ku dhinteen diinuljamaajim oo soddon beri buu dagaal kaa socday soddonkii beri ilaa boqol kun oo qofba waxay yidhahdaan baa ku nafbeesho oo ku dhimatay tii ibnu zubayr baa dhacday tii fitnatu zinji loo bixiyee basre ka dhacday baa dhacday dhibaatooyin badan baa soo maray xilligii cabaasiyiinta iyo xilligii umowiyiinta iyo qaybtoona cabaasiyiintaba markii la arkay qolo kastooo hub qaaday boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal dhimasho iyo dhiig daata iyo fasaad iyo maal baxa maahane inay wax manfaco iyo natiijo aan keenin ba waxay noqotay natiijadu laa dahran abqaa walaa ardan qaطac ninkii ninba waxaa layihi gaadiidkiibuu fuulay neefkii xoolaha ee gaadiidka ugu saaraa maanta o dhan buu wareegeysanayay neefkiina waa ku daalay oo dhabarkiisa ma nasanin isna meella ma gaarin oo masaafo ma goynin neefkii dhabarkiisina wuu daaliye ha daaliye nin meel ku gaaray maaha waxaa loo isticmaalaa waa tusaale ahaan laa ardan qataca walaa dahran abqa ninkeexodee dhiigna maha badbaadin maal lama badbaadin ninkii lagu kacsanaana lama ridin wixii la haystayna lama badbaadin taasaa waxay keentay inay madaahibtu iyo aqwaasha culimmada jilladeedu ay u janjeersadaan ay ku soo urursamaan inay noqoto walam yajuz fii gayri maxdi kufri khuruujunaa calaa waliyi اlamri laakiin hadday dhacdo qof inuu khuruuj sameeyo mujarad daalika fii madhabi اlkhawaarij kuma galo masaladaana faahfaahinteeda sharxu suna lilbarbahaari markaan duubayey baana aada uga hadlay waqaacidada iyo amhiladeeda haddaba ninkii weliyulamriga ahaa waxay mas'aladaa ku salaysan tahay inuu weliyulamri yahay oo madaxii iyo maamulkii yahay oo taaco wujuuba uu lahaabay ku xiran tahay mas'aladaasina way noo iman doontaayo taa dambaynu qeybta dambe ku dhammaynaynaa wamaa jaraa bayna asaxaabi naskutu canhu waajra ijtihaadi nusbitu halkanna wuxuu ka hadlayaa khilaafkii saxaabada dhex maray ee dhiigga badani ku daatay qaybo badanna ay dhinac ka ahaayeen dhexgalkeediiyo yaa gardaraac iyo qodqoditaankeedii iyo hebel iyo hebel iyo intii laba loo kala saftay in loo garnaqaay wax natiijo iyo faa'iide a ma laha markii wax laga hadlayo dadka saxaabadiihi khayru jiilin oo ummaddan ugu khayr badan bay ahaayeen nabiguna in badan wuxuu ka digay in saxaabadiisa erey qalloocan iyo si qalloocsan midna loo wax looga qoro ama looga hadlo mar wuxuu yihi laa tasubuu asxaabi saxaabtayda waxa ka sheegina fa ina axadakum low anfaqa midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa wuxuu yihi midkiin hadduu buurta uxudoo dahaba bixiyo iyagoo hal koobo oo yar iyo nuskee toona oo midkood bixiyey ajirkiisa ma gaartaan asxaabii asxaabii marar badanna waa ka dardaarmaoo saxaabadayda nabadgeliya wuxuu kaloo sheegay intii iyagu ay jireen sida imaam muslim min xadiid abi muusa iyo keyrkii laga wariyey asxaabii wuxuu yihi ana nujuumu amanatun lisamaay xidigahaasi samaday ammaan u yihiin oo shayaadiinta mustariqu samciga baa lagu kala cayriyaa xidgu hadday dhammaadaan samadii khatar bay ku jirtaa aniguna amaanatun liasxaabii baanu ahay haddaan anigu dhinto ta asxaabii maa yuucaduuna wixii loo ballan qaaday baa u iman asxaabtayduna amaanatun liummati ummadayda kaley gidaan balaayooyin badan ka xifdinaya u yihiin hadday saxaabadaydu tagaan ataa ummatii maa tuucadu waxa loo ballan qaaday baa ummadda u iman marka khayru jiilin naskii kitaabka iyo sunnadana soo guuriyey in duritaankooda la duraa ka dhalan in wax laga sheego nahyiga nabiga lagu dhacaa ka ka dhalan in meel looga dhaco hadalaan habbooneyn la keenaa ka dhalan saas darteed in fatan dhici doonaan dhiigna daadan doono saxaabada qaar kamida ku dhiman doonaan nabigu hor uu sheegay cala salaam wa maca daalika asxaabtayda daayo yiri cammaar waa kii ku lahaa busa bu'san laka ya bna sumaya taqtuluka alfi'atu albaaqiya riwaayadka qaarkood ee saxiixa waxay leeyihin iyagu saxaa ku yaalla wayxa cammaarun taqtuluhu alfi'atu albaaqiyatu baa dili doonta in la isdagaali doono wuu tilmaamayoo cali buu la hadlay caaishana wuu la hadlay yowmuljamal buu tilmaamay caaisha wuxuu ku yidhi kayfa biki idaa nabaxat calayki kilaabu lxawabi meesha xuab la yidhahda eydeedu hadday habeen wahwahwahwaha kugu dhacdo maxaad samayn doontaa markii xajka ay ka soo noqotay ay khadkii madiine ka leexatay ee ay usii socotay yowmuljamal meeshay ka dhacday bay xawa bariday markaasee eydii baa ku ciday cabdillahi bin zuur bay tii yaa waladii xaggeen joognaa markaasuu yihi xawa baa joogtaa markaasay tii wahaa inaan noqdo wey maxaa dhacay nabiga igu yiri bay tii seed yeeli doontaa marka eyda xaw ab habeen kugu qaydido waa lagu qaydiyey oo socotay oo dagaalkii baa dhacay jamal dagaalkaa jamal calina wuu kala hadlay wuxuu yihi cali ow seed yeeli doontaa idabtuligta biummika ummuka caaisha hadii lagugu imtixaano seed yeeli doontaa dagaalkii markuu dhacay jamalkeedii la boqongooyey caaisha oo meesha joogta waa kay ciidankii cali u yimaadeen ee khawaarijta isku laayeen waxay yidhaahdeen haddii ama dagaalku xaaraan buu ahaa ama dadkan waa sabyi oo aan soo qabqabsanay aan adoonsano oo kula waree dhahaya ma ummu ku bal adoonsanaysaan waaswaajuhu ummahaatuhum weeye booyanin baa abdoonsanaysaa see wax idinka yaadhamayo haddaba ha dhalaadna waa kufri waad gaalobaysa diinta ka baxaysaan masalada maxaan sameeyaa rasuulka ilaahayow si fiican usoo dheelaan gurigeedana kusoo celi buyi amarkii buu cali qaatay wasiyadiiyo dardaarankii dagaalkii dambe mucaawiye iyana waa tilmaamayo markuu xasan ka hadlaya waa ki yidhi ina bnii haada sayidun wa in allaha yuslixu bihi bayna fiatayni cadiimatayni min almuslimiin waa uga tanaasulay caamu ljamaaca kow iyo afartanka hijriga uu noqday arrimahaasoo dhani nabigu waa tilmaamay calayh salatu slam maca daalika asxaabtaydu idinka nabadgashu yidhi rag dagaalamay haddii aad dhex gasho od u kala garnaqdo oo ninkii nin gardarro kula dagaalamo oo dhiig lagu daadiyeyna faasiq tuuga weeye aad tiraahdo inaad saxaabadii cayday keeni nahyigii nabiga gasha soo maah markuu nahyigu nabigu saa lahaa ee daaya saxaabada uu lahaa wuxuu tilmaamay dagaaladiiyo dhiigga daadan doona haddana daayo arrintaa faraha kala baxaa layna yidhi wamaa jaraa wixii ka dhacay haddaba bayna saxaabi saxaabi saxaabada dhexdooda naskutu canhu waan ka aamusaynaa walidaalika cumar bin cabdilcaziiz markii la weydiiyey raximah llahu tacaala wuxuu yihi taasi waa dimaa iyo dhiig daatay xafid allaahu minha aydiina gacmaha iyaga ilaahay waa ka xifdiyey falaa nakuudu fiihi bialsinatina annagu carabka iyaga dhex geli mayno ilaahaygii aanna gaarsiinin in goobtana istaajinin baa mahad lahaa yowmuljamal waxaa ku dhintay laba casharat cashara almubasharuuna biljana oho dalxa iyo zubayraa ku dhintay labadaasaa ku dhimatay dabadeed labadii ku dhintay yaa dilay ciidankii cali baa dilay radi allahu canhu aardaahu asbaab kastaba ha loo tiiriye ciidankii safka cali uun ka soo jeeday cashara mubasharan biljana labada dhinac soo istaagay sifiyaa labada dhinac kala taagnaa dhinac waxaa ku jiray camr bn alcaas baa ku jiray nabigana waxaa ka sugan inuu yihi ibnaal caasi oo camar iyo hishaam ahaa ibnaal caasi fi ljanati labadaa caasu dhalaya hishaam iyo camar ah jannaday gelayaan xagguu ka soo jeeday xaggana cali iyo rag baa ka sii jeeday qole sacdi bn abi waqaas uu ku jirana banaankay gacmaha taageeno annaga kuma jira yihaahdeen markii la yimaado waqcatu lxara xusein ibni cali oo nabigu ku yihi sayidu shabaabi ahli ljanati shabaab ahlijana isagaa sayidkiisiia waa kii isagoo soo baxay oo dowladda muhiinta ku kacay cubaydillaahi bni ziyaad iyo raggiisii ay ku dileen karbala ard ciraaq maalintii toban bisha muxaram ay ahayd yowm marka laga hadlayo xara yowm lxara dadkii kacdoonka sameeye la laayey asxaabu lkhandaq baa kamid ahaa maalinkii khandaqa madiina la weeraraya yowm laxzaab dadkii godka qolaya qaar kamida ku jiray sikaaru saxaaba ka buuxday yowm wuxuu raggii dhashay calool galay ee xandalat ibn lghasiil ahaa cabdulaahi bn xandala xandalada uxud ku dhintay habeenkii iska arooska ahaa subaxeedii ilmihii ka hara ee calool galo cabdulaahi ahaa baa ciidanka hogaaminayo sikaaru saxaaba ah cabdulaahi bn zubayr isagoo mina saxaaba ciidankaa hogaaminayay laba dhan isku dha isana waa ku dhintay haddaad baddaa dhex gasho meel fog bay kaala degi marka maxaa tala ah waan ka aamusaynaa wixii dhacay oo annagu sii dhexgeli mayno sii dabaalan mayno wa ajra alijtihaadi nubit masalada koobaad taa wey walihaadaa ma habboona xuruurtiiyo dagaaladii saxaabada dhex maray in aad aada u dhex gasho ma habboona masalana ku baraarug marka hadday dhacdo inaad akrido oo kutubu taariikhi walmagaazi iyo siyarka aad akrido waxaad ogaataa agarka siyarka riwaayaadkoodu niman saxaabada ku kacan basan baa alifay maraajicda taariikhiga xataa ibnu jariir abari iyo ibnu kaiir bidaayadiisi iyo ibn asiir kaamilkiisi iyo abaqaadka min sacdi iyo abaqaat kubraagiisi iyo maadada ugu badan ragga laga qaata waa shiic abimikhnaf iyo ragga lamidka ah nimanka shiicada ana waa nimankii saxaabadan ay gaaloobeen oo diinta ka baxeen uma haystay masaladaasi waxay keentay in wax badaanon jirin oo beena la abaabulo la alifo saa darteed wararka kutubta ku qoran ma aamini kartid taarikhda ibni jariir baadan cuskan karin walaa kaamilka ibn asiir baadan cuskan karin walaa ibni sacdin abaqaadkiisa ibn sacdi shiic ma ahayn laakiin akar maadatii waa min maxamed ibni cumar alwaaqidi maxamed cumar alwaaqidana kadib iyo been badan baa lagu haystaa oo fii mahli xadiidi kadaabun matruuqun been loo waya yidhahdaan ualifa baasha hadee markaad maadadiisu halkaa ugu badnaato haddaad wixii ku salaysa waxaas been baad qaadatay sowmaa mid saddexaadna way ku taasiirin taariikhdan badankood fi lcasri alcabaasi baa la qoray casr alcabaasiyiintiina waxay xukunka xoog kagala wareegeen casrigii umowiyiinta dowlad dowlad afgembiday xilligeedii wixii dhacay taariikhda ay ka qortaay wixii xun oo dhan way u meystaa sooma hadda soomaaliya markuu kacaanku qabsaday dowladdii ka horeysay doorashooyinka sawir intee la-eg baa laga bixiyey markii kacaankii dowladdiisii dhacday qolihii ka dambeeyey iyagunbaa isla hadhaye hadday dowlad yeelan lahaayeen kacaankii iyo dhowr iyo labaatankiisii sano taariikh sidee abaa laga qori lahaa umowiyiinta iyo dowladdoodii waxyaabihii iyaga iyo saxaabada dhex maray wax badaan baa laga been qoray casrigii cabaasiyiinto niman niman afgembiyey oo xoogga xoog kagala wareegay oo dadka raba inay ka dhaadhiciyaan iyagu inay ka fiican yihiin nimanka horena ay mudnaayeen xukunka in laga rido muddaday hayeen muddo faasida ay ahayd ay raba dowlad sidaasaa lagu dhex qoray waxaana weriyo u badan oo qoray nimankii shiicada ahaa ee qoladaaba ku kacsanaa labadan markaad isu geyso natiijada ka soo bixi karta maadada taariikhiga waad garan qof kastoo taariikhda akriyana isagu nin caalima oo riwaayaadka iyo asaaniidii iyo tabaqaadkoodii iyo jarxigoodii yaqaana ma aha mal xallu marka wamaa jara bayna saaabi naskutu canhu wax kaaga fiican oo kaaga roon weligaa helimaysa masaladan maxaa loogu soo daray fii kutubi caqaaid iyo masaladii hore labadaba masaladii hore khuruujka waxaa loogu soo daray qolaa waajibisay oo tiri diinta waa waajib hal macsiye haddii uu ku dhaco ninkaa in la turo dhiiggii daato wixii dhiigee daatana waa xalaal halkaasay masaladu baabulictiqaadka sheekow masaladan labaadna dad baa waxay usuushii ictiqaadka ku dareen saxaabada qaar faasiqiina inay jiraan iyo qaar kafara inay jiraan shiicadu waxay dhaheen toddoba iyo dhowr iyo toban riwaayaatkood ikhtilaaf riwaayaatim waxaan ahayn wayba gaaloobeenba firaqii kale sunnada min xaysu alcumuum sheegan jiray muctasilada iyo nimankii lamidka ahaana waxay dhaheen qolada labada qole islaysay axaduhumaa faasiqun laa bicaynihi mid baa faasiqa laakiin anagu magacaabi mayno masaladii natiijo waxaa ka dhalatay ah ilaahi subxaana watacaala wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabain fatabayanuu warkiisa yaan la qaadan ha la hubsado saxaabadu warkay wariyeen ma la qaadan masalada ka dhalatay ilaa hadda rag saxaabada laga kari laayahay halkaasay ka socotaa ilaa hadda turaabiyiinta xasan turaabi saxaabada markuu ka hadlayay uu yihi waan qaybqaybinaynaayo qaar danaystayaala ku jira oo warkooda yeeli mayno balba nusuustaa muquusheedi waan hayaa ninkii raba ee laga yaaba inuu qaato in waxoogay laga yar badbadinayo masaladaas baa ka dhalatay saxaabadii in nusuustii sharciga ma la aqbalayaa axaadiistay wariyeen ma la qaadanayaa qur-aanka ayaa soo wariyey saxaabaa soo warisay haddii saxaabadii la maago oo ninba meel lagala dhaco oo ninba meel lagu soo ogaado oo cadaaladoodii suuq meesha laga saaraayo maxaa iman waxaa iman axaadiidta yaa wariyey dad aan la aamini karin baa wariyey dad aan la aamini karin warkooda ma qaadan karna axaadiidka naga dhig ani waa dhigtay qur-aanka ayaa soo guuriye o nabiga ka soo guuriyey saxaabadaa ka soo guurisay warkooda aada looguma kalsoonaan kare qur-aankana xaggaa naga dhig diidii maxaa soo haray kitaabka iyo sunnada hadii la tuuro marka dad badan oo qararkoodu diinta usuusheeda in la buriyo ahayd baa masaladan aada u dhexgalay albaabka in la xiraayey caqiidadii iyo shariicadii hubuudkeeda iyo sugnaanshaheeda baa baabkaa in la xiro ku xihan wa ajra ijtihaadi nubitu ajarka ijtihaadkana nusbitu waa sugaynaa waxaan dhex maray labada qola midna xaaraan u qasda ma lahayn sida daahirkaa nin waliba sibay ula muuqatayo masaladu ula ekayd masalada waxaan faahfaahin kari lahaa haddii muxaadaraadkii aan ballan qaaday ballanqaadyada ugu baday bani aadamna waa ag fadhiyaada haddaynu xuruuba xuruub ta'wiil fi taarikh islaami ka hadlo baan tilmaami lahaa xuruubtii saxaabadu darafka ay ka ahaayeen awjuhda ta'wiilka siday diin ahaan ugula muuqatay iyo waajibka ijtihaad iyo ta'wiil dagaalku markuu ku dhaco dadka laga doonayo laakiin ajrul ijtihaad waxaa loo jeedaa aan hal miaal iyo laba miaal idin siiya marka miaal fii caadi ijtihaadi saxaabati aan ka hadlo mucaawiya radi allahu canhu waa kii cali markii baycadii khilaafada lala mubaayacooday ma diidin baycada khilaafadana kama hor iman cali inuu amiirulmuminiin yahayna ma inkirin laakiin mas'alo kaluu keenayo aragti iyo ijtihaad lagu kala duwanaaday dhiig badanna daadisay mucaawiya wuxuu yidhi anugu ahalkii cusmaan u xigay baan ahay cusmaan dhiiggiisiina dad baa daadiyey dadkii ciidankaagay ku dhex jiraan waxaan rabaa maamulkii waan ogolahay daacadiina diyaar baanu ahay dowladii inaan amarkeedii fuliyana diyaar baanu ahay wax allaale wixii la igu tariyana waan ogolahay laakiin saaxibu damin wa xaqin baan ahay cusmaan weligiisii annaga ah dadkii laayey hanala siiye aan qisaastayadii iyo xaddayadii ka fushanna ilaahayna wuxuu yidhi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana awooddan xaq baan u leenahay inaan dalbano qatalata cusmaan hana lagu wareejiyo ama aan diyo ka qaadano ama aanu qisaasanno ama aanu cafino calina wuxuu yidhi way fiican tahaye ujoogca wuxuu ku darayaa raggii sidaas ahaa waa ragga ciidankaaga ka mid ee hubaysan waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo rag la yaqaano weeye raggiibaa ciidan ku ah oo kuu hubaysan oo saraakiil ku ah raggaasaan rabnaa nagu soo wareeji wax allaale wix xilya maamulana qabso laakiin xaqa nagiyoonan helin xilya maamul ma soo wareejin karno calina wuxuu yidhi dadkani waa dad shawka iyo awood leh isu tag baa wax lagaga qaban karaa tan anigaa fulin waa xaqaad igu leedihiin waanan yeeyo waan ogolahay laakiin idinku marka hore duubnaanta iyo midnimada guud baa ka muhiimsane maamulka kusoo wareejiya amarkana qaata maya taayada marka hore fuli maya tan marka hore yeela masalada ijtihaadiga baa dhiig inuu daatiya dagaal keentay dhiig inuu daatiya dagaalka mas'aladaasaa keentay taasi waa miaal ijtihaadku marka iyagu qolo ninkana ma diidanayn maamulka kana ma diidanayn dadka in la qabqabto laakiin goormay ku habboon tahay inta aanan maamul ka wareejinin bay ku habboon tahaye annaga saasaan rabnaa iyo maya horta maamulkaa isku duubmo xoog iyo cududu marka la isku geeya dadkan way yaraane aan qabqabanna markaas labadaasaa la isku hayay iyo haddaan maamul ka wareejinno maxaa noo damaanad qaadaya in la qabqabanayo iyo haddii aan qabqabto tabanaan kaga hortagaba melihi inaad garab isiinaysaan maxaa damaanad qaadaya oo cadaynaya aragtidaasaa saa loogu kala duwanaa warka nuxurkiisu waa la kala saxsanaa sax oo xadiidka qisatu camaar dakturuhu fiatulbaaqiya in aragtida ijtihaadka cali saxsanaa buu tilmaamayaa laakiin qoladan kalena niman dad ay xaqu lahaayeen iyo nimay weli u yihiin oo la dilay dhiiggiisii doonaya oo ku doodaya bay ahaayeen waxba taas waktiga gu dheeraadee aan kaa kaa gaabsado marka waa ajral ijtihaadi ijtihaadka ajirkiisana nusbitu waan u sugaynaa raggii rag culimo ay ahaayeen rag calaama mujtahidiin ay ahaayeen sidana wejhu sawaab inay xaqu leeyihiin ula muuqatay nabigu sowmadhin calayhi salaatu wasalaam ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraani wain ijtahada fa akhطa'a falahu ajrun waaxidun buu leeyahay labadoodii ijtihaaday midna waa asiibay midna waa khaطaay kii asiibay laba ajir buu leeyahy ijtihaadkiiiyo isaabadii kii qaldamayna ajrulijtihaad buu leeyahay waa ajralijtihaadi baan musbitu sugaynaa annaga sii dhexgeli mayno mujtahidiin qaarna khaldamay qaarna asiibay bay ahaayeen ajirkii ijtihaadka waan sugaynaa waan ogolaanaynaa imaamu yunsabu wamaa cala lilaahi shayun yajibu beydkana labada shari laba mas'alo uu ku kala sheegay oo kala duwan masalada koowaad fardun waxaa waajibku cala annaasi dadka imaamun imaam imaamkoo yunsabu loo taagayo masaalixooda iyo danahooda dadku inay madax iyo mas-uul yeeshaan waa masalo waajib ku ah dadku inay samaystaan masalada dawaahirta nusuustana way tilmaamaysaa ijmaacuna waa ku guntamay caqliga saliimkaana ee nusuustuna tilmaantayna waa keenayaa inay waajib tahay dadku inay yeeshaan ci hoggaan iyo mas-uula amaa nusuusta tilmaantay way fara badan tahayoo nusuusta taacatul imaam ka hadashay oo dhan waxay keenaysaa inuu qof imaam iyo madaxoo la ateecayo jiro amarka haddaba la is-amrayo in la ateecaay wuxuu keenayaa jiritaankiisu in waxyaabaha asaasiyaadka nolosha ee diinta dadka ay ku xukuntay uu yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam haddii uu saddex qof meel u diro mid buu madax uga dhigi jiray oo amarka dadka fawda inuu noqdo ma ogolaan jirin haddii uu madiine meel uga safrana cid buu maamulkeeda kaga tegi jiray si dadku kala hogey hoggaan iyo kala dambeyn u yeeshaan saxaabaduna way ku ijmaaceeno inay waxyaabaha u muhiimsan tahay nabigu markuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam meydkiisii oo yaalloon la aasin bay maqaamkii imaamadee ummadda uu hagayey in la buuxiyo ay ku heshiiyeen oo abubakar la doortay radia allahu tacaala canhu wa ardaahu imaam haddaba marka la magacaabayo waxaa u badan un laba mas'alo unbaa asaas u ah iyo masalo saddexaad oon hadda raba inaan tilmaamo ah maxaa imaam iyo madaxa la samaysta waa waajib qismulcaqiida loogu daray waxa loogu daray baa waxay yidhaahdeen qolaa imaamada waxay ku dareen arkaanuliimaanka oo nimankan shiicadiihi arkaanuliimaamka waxaa ka mid a imaam imaamkiibay haddana waxay u fasireen inaanay dadku magacaabaynin ee allah ay waajib ku tahay dadka imaam inuu u magacaabo imaamadoodu iyo imaamatu sunna way kala duwan tahay laakiin waayahan dambe waxbaa isdhexgalay imaamadoodu imaamada ahlusunna ay qabaan ee halkan laga hadlayo waa fardun cala nnaasi imaamun yunsabu waa imaam daahira oo dadka masaalixdooda qabta oo caqliga nusuusta tilmaantay baa waxay tahay inama alimaamu junnatun waa gaashaan la ysku difaacaya imaamkuyo dadku kala hagaa masaalixdoodii buu qabanayaa cadligii dadkii dulmigii in laga qabto ummaddii in la difaaco arrintaasi waxay ku socon kartaa in hoggaan iyo madax laleeyahay walidaalika culimmadu waxay gaareen inay yidhaahdaan hal saacadoo imaam la-aana ka dhib badan inaad toban sano imaam jaa-ila ku hoos noolaato oo ummaddii fawda hadday noqoto innaga soomaalidu cashir iyo marag iyo markhaati waa u tihiin duqii hore laga cabaadi jiray waxyaabaha kufriyaadka badanna lahaa culimo badanna kufrigiisa ay fatwoodeen wixiisii sidaas ahaa ee saa qurunku iyo qashinka u ahaa inay wixii ka dambeeyey dhaamin oo markay noqotay diintiina lama hayo ninkan laga tabanaya diin la-aanta tiina lama hayo tii duunyada ahaydee masaalixda lagu qabayna iyadana duntay oo raacday marka labadaa marka la eego waxaa dhici karta imaamku nin madaxii iyo kala dambayntu sideeday nolosha abiiciga iyo basharka iyo bini aadamku aynan uga maarmin imaamka markii la magacaabayo saddex mid buu imaam ku noqdaa labana waa sharci midna waa qasab midi waa xaraam laakiin waa qasab natiijadaa ka dhalanta labada sharcigiihi midi waa imaamkii ka horeeyey inuu magacaabo waana masale ijmaaca abubakar baana sameeyey fii cahdi saxaaba markuu geeriyoonayey buu cumar magacaabay wax khilaaf ana kama imanin fa kaana ijmaacan bay noqotay kaasi waa ciddii ka horreysay inay u magacowdo ay tiraado adaan xilkii kugu wareejiyey haddaan dhinto adaan maamulkii kugu ogahay ummaddana inay ateecaan baa waajib ku ah taasi waa qadiyadda koobaad midna waa ummaddu inay iyadu intay doorato isdhex marto ninkan ay maamulka ahlulxalli walcaqdigeedu u dhiibaano iyadana waa ijmaac labaad waa sidii cismaan lagu doortay markuu lixdii cashara almubashariin biljanna markii uu cumar dhimanayey isagu wuxuu ahaa qofkii saddexaad ee dhinta toddobaa ka dambaysay abubakar iyo abu cubaydata bn jarax baa ka horeeyey saa darteed waa kula hadduu abu cubayda noolaan lahaa ma shakiyan isagaan xilka ku wareejin lahaa laakiin toddobadii kalea ka dambaysay oo lasacad iyo saciid طalxa iyo zubayr cabdiraxmaan ibni cawf cusmaan iyo cali markii uu ku wareejinayey nin bay xigti iyo qaraabo ahaayeen oo isku qoysna ahaayeen seedigiin ahayoo walaashii qabay saciid ibni zayd ahaa wuxuu yidhi ninkaa haddaba kuma jira isagu isagoo ka cararaya in qabyaalo lagu toobo haddana laakiin wadaadadu qabyaalada in lagu toobay iskama ilaaliyaan saan qabyaaladiiy qabiil iyo shubha loo gelin bu wuxuu yihi ninkaa laakiin isagu kuma jira dadka la dooranayo wuxuu ku daro yihi talada waxaad wax ka siisaan cabdilaahi bni cumar caqli badan iyo cilmi badanna waad ka faa'idaysanaysaan isagana aabbihii oo la dilay waxooga yar sabirsiyin bay u noqonaysaa isaga wax kuma leh laakiin soo yar dhowo yihi ninkan inta geeridayda waxoogay uu yar halmaamayo cumaan cabdiraxmaan ibni coof bay aakhirkiis ku soo urursatay inuu arrinta go-aamiyo anu hebel baa ila quman hebel baa ila quman adu loo go-aami dadka waa kii dhex maray in saxat iriwaayatu dadku hadday doortaan ay biridaahum qof ku geystaanna waa qadiya sharciya in la ateeco ta saddexaadna waa inuu xoog ku qabsado xoog uqabsigu xaaraan wey inuu dhiig u daadiyo xoog ku qabsado xaaraan wey laakiin hadday dhacday inuu dhacdo isagana in la aeeco amarkiisa la qaataay iyana waajib bay noqon laakiin bishuruu imaamka shuruuda loo xilay oo dhani kow waxay tilmaamaysaa waaa lagu leey waa inuu caaqil yahay kow waa inuu baadi qaangaara yahay laba waa inuu muslim yahay saddex waa inuu xor yahoosan adoon ahayn waa inuu dakar raga yahay oosan dumar ahayn waa inuu qof yahay ra'yi iyo kifaaya laga faa'iidaysanayo waa inuu nin caadilayo san faasiq ahayn intaasoo dhani marka la isu geeyo asalka shiicada iyo asalka sunnada ay kala saari horta asalka shiicadu ilaahay baa soo magacaaba dhaxal iyo qoys iyo silsilad isdaba socotaana laga magacaabaa inuu maamul iyo sultani yahay shardi maaha in cid ka horreysa magacawdana looma baahno allah magacaabay in lala beeco lala galo oo isagu awood yeeshoo meel qabsadoo sulta iyo awood leeyahayna looma baahna saas darteed inaan la ogaanin baa dhici karto in la ogyahay shardi maaha inuu muuqdana shardi ma ahee nin maqanun la ogeyn buu noqon karaa ilaa aakhirkii imaamkii labiyo tobnaad waxaan dhalanin sirdaabkii saamirraa buu maxamed bin xasan alcaskari galay bay yidhahdeen waxaa imaam ah nimaan la arag oon la arki karin oo god ku jira see lagu ogaadaa wadaadda unbaa si u xiriiraanoo si ilhaamiyo awleennimo ay isku helaanoo waraaqa uu soo saxiixay bay wataan wadaaddadaa waa in laga dambeeyo wilaayatulfaqiih wey ninkaasuu naaib ka yahay maqan laakiin hal mid bay ahayd ninka imaamka ee maqan buu naaib ka yahay maahane isaga uun maahane nuwaabtiisu waa daahiro way muuqdaan hadda inaga waxaa iska jira imaam sirdaab ku jira iyo wakiiladiisoo dhan oo sirdaab ku wada jira imaaratu saraadiib waa hadda barata bahashii shiicadii wax la soo galay anu garan maayo imaam sirdaab galoon la arki karin oon la maqli karin oon la ogaan karin oon wax laga loo sheegi karin imaam wey huwa alamiiru kan isaga matala ee meesha joogana nairobi madaxa ka ahna isna lama arki karo sirdaab kaloo ku jiraa haddaad tidhaahda magicii abu fulaan wey magicii la sheegi maayo waa ciddee la sheegi maayo xaggee joogaa lama sheegi karo maxaa laga rabaa bayca lagaa rabaa bayca maca majhuuli wey nimaan la garanayninba baycadaasi waayo barnaamijkan duruufta amniga waxayna waxay keentay inay uma umaraa majaahiila noqdaan ayb saas miya ahaa adiga adaa matalaya miya ahaa adiga magacaa lagu sheegi maayo magaaladeen iyo ciddee baa tahay waa la qarin anigii ma garanaysid ninkan ka socdana ma garanaysid ku hoos tagana lama yaqaano bahashii shiicadu hal imaamun baaba sirdaab galaye nimaa bahashan silsilada sirsanadiibtaa maxay ahayd taayurulwadcigu wax badan buu iska keenaaye calaa kulli xaal waa fiqhi jadiida weeye fiqigii la yaqiina maaha fiqigii hore ninka shuruudda loo xirayo inama alimaamu junnatun yutaqaa bihi waa nin la arko oo lala kulmo oo mashaakilaadka xaliya oo loo sheegto oo dad kala celiya oo qudaar magacaaba nin haddaada biyaha indhaha ka keento walidaalika uu nabigu ka digay calayh salaatu wasalaam in ummadda madax u noqda nimaan la arki karin oo wuxuu yidhi ilaahu ninkii ummadayda wamar ka mida tawaliya faxtajaba minhum ka dhuunta oon laba arki karin muxuu xadiidkii ilaahu adna iska xijaab buu yahay istusinkaas masale khaiira weeye inaad madax noqoto laguna arki waayo masaajkaa guddoomiye lagaaga dhigay cidii arki karta ma jirtaa tiri indhaha biyaha haddaa ka keento waxaa de ni haddii maxaa dhacay hadda waxaa la yidhi duruuf waa la cabsan dee cabsanaya ninku ummadda ninka hogaaminaya waa nin khatartao dhan laabtau dhigtay wey anuu khatartiiy laabodhigashiya dhimasho iyo toogasho ku talagala soo ummadan danteeda iyo masaalixdeeda naftaada umaadan hurin soo madax iyo mas-uul kama tihin ummaddan xabadda ku dhacaysa adiga kugu dhacda kow soo istaag status laakiin may ani magacayga lama yaqaan meelaan jooga lama yaqaan meelaan ku galmay lama yaqaan meel layga hela lagama yaqaan si layla kulma lama yaqaan si wax laygu sheega lama yaqaan umaraa saraadiibu wey istirdaabka saameraa baa umaro badan inoogu jiraan haddii la cabsanaya nink hadduu cabsanayo odan geesi ahayn saas darteed shutuusi waxay dhaheen an yakuuna shujaacan nin geesi ah oo nafta soo huro waa inuu yahay haddaanan naftaba huri karin oo baashi meel aan la baridaba laadahay mas-uuliyadda muslimiinta ha qabane cid nafta u hurta ku wareeji laakiin hadduu sirdaab ku jira markuu ku yimaadana isagoo ina duuban ku yimaado soo musiibo maaha markay fardun cala annaasi imaamu yunsabu waa imaam masaalixdii guta oo masaalixdii oofiya oo dadka xuquuqdii lagu lahaa guta oo ummaddu ay arki karta wey masalada labaad wamaa cala ilaahi alla dushiisa ma ahaanin shay-un yejibu wax ku waajiba ilaa isagu wuxuu isku waajibiye ma ahane wax xaq loogu leeyahay oo iyo gallad iyo abaal allah lagu mutay ma jiro wixii waajib ku ah waa wuxuu isagu sheegay inuu isku waajibiyey sida uu yidhi kataba rabbukum calaa nafsihi araxma ilaahay naxariis buu isku waajibiyey xaqu addoommada isagu siiyey way yeelan karaan laakiin xaqu iyagu ay amuteen ma noqon karo masalada waxaa iyadana loo keenay oo fii hada albaabi loogu soo daray firaqii muctasiladiyaa waxay qabaan ilaahay waxaa waajib ku ah muraacaatu laslaxi sida usuu haboon qofka inuu ilaaliyo oo qofka markuu nafta ka qaadayo isagoo yar ama isagoo weyn ka qaadayo hadday maslaxadda qofkan yari lagu dilo ugu jirtana waa inuu ku dilaa hadday dabta ugu jirtaa maslaxadiisu in weyni loo daayana waa inuu u daayaa muraacaatu maslaxi axkaamta shariicaduna mas'aladaasay tabac u tahayo waxaan maslaxo ku jirta ilaahay inuu jideeyo waa waajib baneeyo wixii la xaaraamtinimeye maslaxo ku jirtana waajib bay ku tahay haddii kale uu ku ceebaysan yahay halkaasay muctasilo la martay masalada caqiidada ah ilaahina subxaana wa tacaala khalqigiisa waxbuu isagu isugu waajibiyey iyagoon waxba xaqu u lahayn qofkii uu cadaabana waa bicadlihi qofkii u naxariistana waa bifadlihi masaladaas iyadoo dhinaca u faahfaahsanna waa inoo iman doontaa yuiibu man aaacahu bifadlihi ومن يشاء عقابه بعدله يغفر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون الشك لما مسألوا كما الله إلهي وحيه من دكوبات يصيبه أبا المريا من أطاعه قفك أطاعي بفضله فضله سكو أبا المريا ومن يشاء منك دوننا عاقبه وعقابا بعدله بكو عقابا تنهر النبي عليه الصلاة والسلام oo wuxuu yidhi lan yadkula axadukum axadu minkum ljannata bicamalihi qofna janno camalkiisa kuma geli karo qaaluu walaa anta yaa rasuula allah adiga xataa kuma geli kartid qaala walaa ana ilaa an yatagamadaniy allaahu biraxmati ilaahay naxariistiisa haddiiba cibaadaadkan aada moodaysa inaad ku mudanaysa jannana ha lagugu siiyo laakiin ma xisaabtan baad ku yeelatay maya inta nicam lagu siiyey cibaadaadkaaguma dhigmaanba intaa tukatay weligaa nicmatulbasar haddii lagula xisaabtamo maba guddaba shukrigeeda hadda indhahaagu haddii lagaa qaado suuq baad ka soo heli maa laga soo gato mise warsha tamaysaa jirta xoolahaagoo dhan adduunyo indhahaaga haddii la yidhaahdo ha lagaa qaado xoolahaa hayso yeeli maysa waxaad leedahay xoolaha qaata dartan indhahiga idaaya bas sababtoo xoolaha waa la shaqaystaa laakiin indha lama soo gato nicamka dhegihii ku dar caqligii ku dar ruuxan oo dhan baa nicamkan maba gudi kartid ba abaalkeediiyo shukrigeeda haddii xisaabtan yimaado wey oo waxaanaad samaysay iyo waxa laguu gala isu tuur la yidhaahdo laakiin nicamkii oo ka badan waxaad samaysay baa haddana laga yaabaa janno in lagugu siiyo waa fadli ilaahi iyo raxmo iyo minna ilaahiyuu ku siiyey subxaanau wa tacaala weeye marka yusiibu man aaacahu wuu abaalmariyaa bifadlihi buu ku abaalmariyaayo jannad iyo darajaadku waa fadli dheeraadahe camal aad samaysay ood ku gadatay ma jiro waman yashaa ninkuu doonana caqabahu waa ciqaabaa bicadlihi qofkii la ciqaabo dembi uu gala inbaa loo ciqaabaaye bilaa dembin lama ciqaabo haddii la ciqaabay maxaa lai ciqaabay de dembi adu haddaad gasha soomaada mudaniin haddii laguu qaada lagu qaado dembigaaga kullu nafsin bimaa kasabat rahiina waxay samaysay unbaa loo haystaa cuquubaadkaa dhacayana waa dembi la galay inta laysu cafiyey baa haddana badan wayacfuu can katiirin inta ilaahay in badanna wuu cafiyaa masalada labaad wuxuu i yakfiru maa yashaau dembiga kuu doonuu dhaafaa cidi ma xakamayso mashiicadiisa iyo iraadadiisaas hayra shirki waxaan shirki ahayn bihi shirkigaasu khuluudu naari naartoo lagu waaro ahaaday duuna shakin shakila-aan halkan wuxuu leeyahay ilaahay dunuubtoo dhan waa dhaafaa macaasida aan shirkiga ahayn waa calaa qowli jamhuuri raxmat ullaahi calayh mas'aladan maxaa keenay fii baabi alcaqiida labadan mas'alo waxay daba socdaan wamaa cala ilaahi shayun yajibu nimankii muctasiladahaa iyo raggii lamidka ahaabaa waxay yidhaahdeen masaladii hore iyagoo daba socda iyagoo masaladii hore daba socda ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubta qaar ma dhaafi karo shirkiga ka hooseysa waa kabaa'irtiiyo waxa la midka ah qofku uu kaga baxayo islaamnimada kufrina uusan gelaynine bayna almansilatayni gaalna ma aha muslimna ma aha haddii la yidhi fasira maxaad uga jeedaan gaalna maaha muslimna ma aha waxayna adduunkana xukmulmuslim baan siinaynaa aakharana xukmulkaafir baan siinaynaa aakharana naartuu ku waari adduunkana muslim ahaan baa loola dhaqmay bay yidhahdeen nimankii khawaarijtaana diintaba wuu ka baxay bay yidhaahdeen qofkaasio mushrik buu noqday mujarad macaasi iyo dunuub haddii uu sameeyo dhaafitaankeedana shardi waxay ka dhigeen ilaahay iskama dhaafi kara haddaan la toobad keenin bay dhaheen culimadii soomaalida rag baa masaladaa ku ta'asuray oo mas'aladaas qabay sida allahu naxariistee sheekh nuquridiin cali colow oo kaleeto markuu masaa'ilka shafaacada iyo makfirada soo maro wuxuu aad u akriyi jiray wa inii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan buu na dhihi jiray liman taaba qofkii toobadkeena keliya laakiin bilaa tooba dunuubta la dhaafi maayo inaan bilaatooba dunuubta la dhaafaynin masaa'ilkaa ta'asur baa ku jiray oo caqlaaniga iyo ictizaalka ah walidaaliku waxyaabaha haybiyaadkaa qaarkood oo nusuustu ay sheegtay nusuulu ciisa iyo waxyaabaha lamidkaa wuu diidi jiray markaasuu markuu soo maro wuxuu dhihi jiray bukhaariiyo muslim maxaa abeysooyin dhex farfadhiya maxaa abeysooyin bukhaariiyo muslim dhex farfadhiya nusuulu ciisa ta'asurkaana wuxuu ka keenay raggii hore ee reer ansaaru sunna oo tasurka qaarkood lahaa sida sheekh maxamed maxamed rashiid rida iyo oo ula caasiray buu tasurkaa ka keenay iyagana waxay ka keeneen sheekhoodii moxamed cabda ee caqlaaniga iyo ictizaalka caqlaanada mucaasirada zucamadoodii ka midka ahaa marka sheekhu isagoo in badan tawxiidka ugu yeeri jiray shirkigana la dagaalami jiray haddana masaa'ilka ay ku weersibqadeen ashriqadiisu iyo cajaladiisu hadday ku soo gaaraan in khayr badan oo dacwadii tawxiidka ugu yeeru ahaa shirkiguna aada necbaa idan waxaan garanayaa kitaab akriyayey baa maqribkii markaa nimid buu meel mara ku daday mara meel ku dadan baanu nimid iyo dhagxan buuxda markaasu dhagxanta qaato waxaa madow la dhaca sheekh muxuu yahay wadadinku warka daaya la dhaca dhow dhow dhow dhagxant baa ku dhamaynay ala yihi sheekh muxuu ahaa markaasu wuxuu shirkigu ahaa shirkiga saasaa la rabaa in lagu dhagaxtoodo oo loola dagaalamo saasaa la doonayaa laakiin masaa'il isagii rag badan oo raggii khayrka badnaaha u sibqadan ay ka mid ahaayeen oo masalada xalaydan lahaa tilka zallatu faadilin azallatu faadilo isna maqaamkiisa in meel lagaga dhaca ma aha laakiin masalada inay u dhumato ma bifadlillaahi in badan bay culimmadu ku baraarujiyeen waa horo raggii ardada ahaa inta aan garanayo weliba maqal wax ku ta'asurayo saamayn iyo raad uu kaga tegay sheekhu jihada caqlaanigahay maanan maqal wallahu yakfiru lahu yakfiru maa yashaau hayra shirki hal mas'alaa jirto hayru shirki ah oy culimmadu isku hayaan been ahli sunnati la isku hayo masalada qatlulmumini camdan weeye ilaahay ma dhaafayaa sababteeduna waa aayadda daahirka ee suuratu nisaa iyo xadiidkii nabigu calayh salaatu wasalaam uu yidhaahda aballaahu calaya qaatila almumini alaaan ilaahay baan istikfaari wuxuu weydiiyey taqaatil mumino ilahay subxana wataala waa iga diiday iyo riwaayadii kale ahayd kullu dembin casa allaahu an yakfirah ila rajula yamuutu mushrikan aw yaqtulu muminan labadaa maadaama xadiidka is raaciyey qaatilu mumini camdan tawba male ragga leh masalada waa damu lmuslimi lmacsuum masale khaiira weeye tawba male ragga leh waxay leeyihiin shirkigu khuluudu fi naar buu leeyahay tan kale khuluud fi naar ma laha laakiin qadarkeeda waa la ciqaabiyo yakfiru maa yashaau ayra shirki bihi ayra shirki shirkiga aan ahayn waqatlulmumini camdan biayri xaqin loo dilana ku dar bay yihaahdeen bihi shirkiga keligiiba hadaba khuluudu naari duuna shakin shirkiga ilahay muusan dhaafaynin isagaa sheegaya cidi kuma mamnuucin ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa cidduu doon u dhaafaa laakiin shirkiga ma dhaafo isagaa yidhi shirkiga in naar loogu waarayana inahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi اljannata wama'waahu naaru aayaddaasaa tilmaamaysa lahu ciqaabu man aaacahu kamaa yuiibu man casaa wayuli nicama kada lahu an yulima alaطfaala wawasfuhu biaalimi istaxaala saddex basiroo halkana kaga hadlayo masalada koobaad waxaa weeye lahu alla wuxuu xaq u leeyahay ciqaabu man aaacahu qisa ateeca inuu ciqaabo kamaa yusiibu suu abaalmarin karo man casaa qof caasiyey wayulii nicaman nicamna uu ugu xiriirin karo u siin karo kadaa lahu sidoo kale alla wuxuu xaq u leeyahay masalada labaad an yulima alaطfaala caruurta inuu xanuujiyo xaq buu leeyahay oo wasfuhu masalada saddexaad ilaah in lagu tilmaamo bidaalimi lagu tilmaamana istaxaala arin mamnuucoon banaanayn weeye mana dhici kartaba labada masale hore socotaa waxaa la yidhaha subxaana wa tacaala aacada hadduu kaa abaalmariyo waa bifadlihi haddii kugu abaalmariyo macsiyada samaysayna waa bicadlihi fadligiisii uu kaa iska siin lahaa hadduu doono wuu kuu diidi karaa caqlan laakiin sharcan leh yusiibu man casaa way ka sahlan tahay masaladaas qofkii adeecay macnaheedu waxay ku leeyihin ilaah ilaalihiisu say naafila u tahay cidana waxaa kamayn karin waxay keenaysaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ciddii ateecaysay ee mu'minka ahayd ee saalixa ahayd ee taqiga ahayd hadduu doono ama adduunyada waa ku ciqaabi karaa ama aakhara waa ku ciqaabi karaa ama dunyaa fa nacam oo qofku isagoo taqiya si darajaadkiisa kor loogu qaado waa lagu ibtiliy ibtiliy imtixaan waa ku dhici karaa walidaalika ibtuliya nabiyullaahi ayuub calayhi salaam waibtuliya nabiyullaahi yuunus oo fi i fii bani laxuuti fii qaaci baxri baa la geeyey sideed iyo toban sanana nabiyullaahi ayuub baa xanuunsanaayoo jirana nabiguna wuxuu yidhi ashaddukum balaan alambiyaa uma asaalixuuna uma alamhalu falamhal ibtilaau dunyaa waa la imtixaani karaa calaa quluwi diintiisa saraynteedana iyadoo darajaad loogu koryeelayo laakiin masalada laga hadlaya masalata dunya ma aha masalaة aakhira wey aakhirana ma dhici kartaa ninkii taqiga saalixa ilahay naari u geliyo sharcan la oo isagaa subxaana wa tacaala madha way caqlan way banaan tahay bay ku leeyihiin oo haddaan ilaahay qudradiisa iyo xaqu tasarufku adduunkiisa iyo addoommadiisa leeyahay eegnana de waa arrin cid ka mamnuuca kaysaan jirta yafcalu maa yuriid facalu limaa yuriid yafcalu maa yashaa yafcalu maa yashaa adigu qeyd laakiin sharcan wuxuu inoo sheegay qofkii adeeca inuusan ciqaabaynin oo aacadaasi bifadlihi uu ku naxariisanayo khayr iyo jazo wanaagsan uu ku siinayo sharcigaa in badan arintaa laynoogu sheegay mar hadday sidaas tahay sharcan weeye ta kalena caqlan iska dheh yusiibu man casaa wayuli nicama qofkii caasiyey wuu abaal marin karaa nicam badanna waa siin karaa fi dunya walaakira qofku isagoo dembi lahaa oo caasi ahaa ilahay intu hadduu doona ka dhaafo janno waa geyn karaa nusuustuna waqaayic badan bay sheegtay oo sidaas oo kaleeta nusuus waqaayic badan oo sidaa kaleeta ay sheegtay dad macsiyo sameeyey oo loo dhaafay dembdembigiina laga dhaafay jannana la geeyey baa la sheegay ninka nabig alay sl uu ka sheekeynaye miman lam yacmal khayran qatu leh ninkii sagaal iyo sagaashanka qof dile wadaadka suufiga boqol kaga dhigay suufi diin fatwooda markaasay dhacday baa layidhi naftiisi buu galaaftay marka nimanka suufiyada diinta fatwooda haddaayaan nin sagaal iyo sagaashan soo dilay buu naxariistii ilaahay ka xiray markaasuu saa boqol kaga dhigay ninka culummada markuu u tegeyna ninkii in loo naxariisto oo janno la geeyaa layna tusay soo ilahay biraxmatihi fadligi kagama dhaafin wixii aan shirki ahayn shirki waa lagu soo hormariyey qofku dunuub iyo macaasi kasta uu sameeyo soo nabigu ma dhihi ninka ninka walaalkiiya ku yihi wallaahi laa yakfir llahu lifulaani man da ladii yataallaa calaya ninka aniga igu dhaaranaya inaana ninkan doona aan u dhaafayni dembiga wa-ayo isagana jannaan geeyana waan ku cadaabay buui kan dembigu galay baa loo cadaabay kan kale laakiin jannada la geeyey waa mujarad lfadli wey marba jannadu hadday fadli ilaahay ahayd fadliga ilaahay wax xakamayn kara ma jiro allaahuma intaa isagu uu sheegay ee shirkiga ah maahane wadaadadeenni waxay yidhaahdeen xataa shirkiga ilaahay wuu dhaafi hadduusan dhaafinna waa la dhaafsiin ilaahay shirkiga hadduu diido mararka qaarkood inuu dhaafo waa la marin warayso qisadaa idinkumaana sheegin hadda kahor in la yihi tafriix khaairkay ku qorantahay fii manaaqib akhawaasi shee cabdilqaadir daliil keentaan hadda safxada waa idiin soo saari anugu ayaan waan dayday waan waayay kayga iga lumayn sheekh cabdiqaadir baa nin nin dab caabuda baa sheekha jeclaayoo ziyaaradiisa bixin jiray bay dheheen dadka ziyaradiisa loo jeclaysiinay fiir ziyaaradiisa u bixin jiray buu dhintay dab caabud buu ahaa laba malag baa qabriga munkar iyo nakiir baa u yimid oo mar rabbukaa la yidhi markaasuu yidhi ma aqaan rabbigaa waaya ma aqaan diintaadu maxay tahay ma aqaan nabigaagu muxuu yahay ma aqaan saad u hadlaysa anisha cabdiqaadir aan aqaan malaa'igtii baa rabbi la hadashoo rabbi nimaan adiga iyo nabigaaga iyo diintaadaba aqoonin oo nin sheekh cabdiqaadir la yidhahdan aqaanaa leh baa jooga meeshan war ninka cadaabu yiri naarta geyi innahu man yushrik billaahi soomaa markay kusoo qabtaday dheheenba iyagi iyo isagii dhexdoodu bud sheekh cabdiqaadir kasoo yiri la dhulku taaka taaka ugu jiraan haye ninkan anigu i yaqaan anigana ilaahi iyo rasuulka iyo diinta waan aqaan walaa taziru waasiratu wisra ukraa di xaggee aadi walnaxmil khaaayaakun baa socota marka meesha suma jeeda walnaxmil khaaayaakun baa ka dhacday ilaahay ou nin baa meeshan bud ka soo yiriyo ninkii naga hortaagan warwarkiisa iska dhaafee laba malagu iyo dagow isha cabdiqaadir baa warkiisa iska dhaafee ninka cadaada waan qabanaynaa may ma taawanaysaan saan yaallaa war ninka cadaaba ma cadaabayna yeeli maayo waasha murqa meesha yaala soo maarti haddii ninkaa naarta la geeyo naarta lafteena albaabada uxeed waa tii manaaqibka lagu tilmaamay iyadana waludaa rasuulu llaahi bilcahdi saabiqan la aklaqtu bunyaana aljaxiimi bicadamatii sowma xoog baan ku xidhaa nabi maxamed baa gaalo u ballan qaaday amay beenowdaabaan u daynayaae naarta xoog iyo muruqaan ku xidxidi lahaa wy ilaahay oo hawshi inta hore way ka weynaatay haye ninkii wuxuu leeyahay naartana wax ku cadaabaysaa dhan baaban gab kadigi iyadoo dhan baan baktiinba nooga daaye naga daaye noo daaye nooga daaye ilaahay labadii malagba meesha waa kaga adkaanay walciyaadu billah marka inahu man yushrik billahi faqad harama lahu jannata nimankaa ha loo sheega ilaahay saa inuu yidhi ilaahay saa inuu yafcalu maa yashaa'una yahay oo bud baa wadaad meel ka soo yiri ilaahay ilaahay uusan ku hor istaagi karin nimankaa niman yaho hala islaamiyo ha loo sheega tawxiidkan la gaadhsiiyo masalada kale wuxuu yidhi wayuuli uu siiyo weliba naca nicama nicam uu siiyo oo jannada darajooyin waaweyn uu gaadhsiiyo ilaahay subxaanahu watacaala wuu awooda xaq buu leeyahay hadduu wixii uu qofkan macsiyada caasi cisyaankiisu aanu shirki ahayn kadaa sidoo kale lahu alla wuxuu leeyahay an yulima alaطfaala aطfaasha inuu xanuujiyo amaa fi dunya faijmaacan wa qiila la caruurta dunida inay xanuunsato xanuun ku dhaco jira ku dhacdo oo hadhow in la qalo uu baahdo oo inay laga tuuro oo xanuunsado oo qof kale oo wax ku dhufto oo xanuunsado ilaahay waa qadaraa subxaana wa tacaala taa wax diidan maa jira qolaa waxay dhaheen maya caruurmaba xanuunsatay yihahdeen xanuunka ooyinta maxay tahay ooyinta markii nabarku dhacayn buu ka ag ooyayey nabar xanuunkii lama ooyin bay dhaheen aakhira ka waramaa la yeeyi caruur naar in la geeyo oo la cadaabo adfaashii masaladii afaal mushrikiin ee khilaafigahayd sowma qolaa la yihi mlama ma dhici karta yihahdeen nabig ala slam xadidka mascuud sooma dhihin alwaa-idatu waalmaw-uudatu fi naari labadaba tii la nolol duugay iyo ta nolol duugtayba naar bay ku jiraan wain kaana majmuuca qabaayaadka marka laisu geegeeyo aanu rajaxna inay ahlu janno yihiin caruurta khadamu ahli ljanati awlaad lmushrikiin yihiin xadiidka ibraahimna uu tilmaamaya bukhaari fii saxiixi uu ku warinaya waulaad lmushrikiin qaala waulaad lmushrikiin qisadii ibraahim xadiidkii samurata bni jundub ee dheera ee riyada ahaa aynu rajaxnaba laakiin dawaahir nusuus qaarkeed baa tilmaamaysa laakiin ilahi subxaana watacaala hadiiba uu qadaro adfaashii ama qeyb kamida naar in la geeyaayey ilahi subxaana watacaala way dhici kartaa xaqlan way dhici kartaa sharcan ma dhici kartaa waa masale khilaafiya culamada isku hayaan sideed toban qowl la isu khilaafay qolana waxay idhahdeen maya lianna labadan mas'alo ciqaabu man ataacahu iyulimu laطfaala waa ciqaab bilaa dembin wey waxay kasbadeenna ma jiro waxay galabsadeenna ma leh dunida xataa ilmihii wuu xanuunsaday haddaan nidhaahno wuxuu galabsaday ilmihii ma leh in la ciqaaboo xanuun la gaarsiiyaaye dulmi iyo jawr weeye wallaahu munazahun can اظulmi wاljawri allahu munazahun can ulmi waljawri laakiin dulmi ma tahay baa la isku haystaa maadaama iyaga agtooda ay dulmi la noqotay ilmahan ooyaya dharbaaxadu ku dhacday ma xanuunsanin dharbaaxadii agteedunbuu la ooyaya dharbaaxada ooyinta kama keenin oo masaladii ashaacirada ay lahaayeen waqaca cindahu laa bihi asbaabtii musabibaadka iyo aarka iyo muasirka ay ka hadlayeen wey walidaalika barbahaari fi sharxi sunna bisanati ilaami aطfaal uu ku keenay qolaa min baabi ulmi way yiri saas darteed laadana labadan masalo qolo ay u diideen ulmi baa ka dhalanaya ba wuxuu yihi wasfuhu alla in lagu tilmaamo biaalimi aalim iyo ulmi buu sameeyeyna istaxaala way mamnuuway mamnuucsantay mamnuuc weeye ilahi baa qur-aankiisa ku yihi in allaha laa yadlimu nnaasa shay-an ilahay waxba kama dulmiyo walaakina annaasa anfusahum yadlimuun in allaha laa yadlimu mihqaala daratin ma dulmiyo wamaa rabuka bidalaamin lilcabiidi addoma ilahay ma dulmiyo wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ama walaakin dalamuu anfusahum famaa aknat ilaa akhirka aayaadka nusuusta ee tira badan xadiid qudsigiina waa ka yaa cibaadii إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ظلم محال يلهذا فمسألة لبعضها كانتي قال وحي لهذين ظلمه وضع الشيء في غير موضعه وحميش سيميال أنا هين يوي قال وحي لهذين التصرف في ملك الغير بلا إذن وي وحنتي أي ذاتك لليهين إذا الآن أفكو تصرفتها لهذا laakiin waxaaga xaggaa dhig iyo xaggaa dhig kuraasta gurigaaga maalinna xaggaa u jeedi maalinna xaggaa u jeedi dulmi ma ah xoolahaaga ninkaa rabtana sii ninkaa rabtana u diid dulmi ma ah labada miskiin midna haddaan boqol shilin siiyo midna iska dhaafo wax dulmi ama samaynin tasarufu fii milkihi waana madhabka shaaciradu ay u badan yihiin markaase waxay yidhahdeen mas'aladani addoommadan yaa iska leh allah baa iska leh milkigiisii haddii uu ku tasarufo dulmi maba noqotaba oo dulmi waxaa la yidhaahdaa atasarufu fii milki اlgayri baa la yidhahdaa waxaa lagu ictiraaday oo la yihi milkigaaga waxba meel buu ku haboonyahay cadamu xikma baa ka dhalan iyagana xikmadaba ma rumaysnaba ashaaciradu waxay nufaat xikma wey ilaahay xikmad buu u sameeyey duniyada xikmad buu abuuray lama dhihi kara yidhahdeen maadaama xikmadiiba ay nafiyeen masaladan ishkaal badan kuma keenin laakiin dadkii xikmadda sugayey dulmigii tan in lagu tilmaamo waxay noqotay macnan inaad iqraarisay imaha ku habboonaata ama yana ku haboonaanine milkigiisa suu raba uu tasarufi karaa ayna ku habboonaanin haddaad ogolaatayna cadamulxikma ad ogolaatay masale khatiira weysana xakiim leeyahay xikmad inuu leeyahay waa masale ay nusuustu in badan tilmaantay lidaalika culamada qaar waxay u janjeersadeen inay yidhaahdaan ilaahay subxaanahu watacaala dulmigu sidiisaba wadcu shayi fii gayri mowdicihi weeye wax meelaan ku habboonayn la dhigay weeye waxau meeshan ma ku habooye mise kuma habboonana in badan oo kamida cuquululbashar marar badan ma gaarto marka inay iska xukunto xukm cabiqa bigayri cilmin iyo calaa jahlna wey wa wasfuhu bidaalimi in lagu tilmaamana istaxaala mamnuuc bay noqotay halkaasaan ku daynaynaayo qeybta caqiidada insha allahu tacaala baan habeen dambe dhammaystiraynaa iyo qeybt kale waxaynu ka gaarno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk